asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habe wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacada dalsan ee magaalada muqdisho
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhace ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal jawaab waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku-hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysay nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal habe wanaagsan waa habeennimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay cidada bisha kooiyo tobnaad ee novembar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyna caawa barnaamijka aan kusoo qaadan doonan waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee kuwa deegaanka oo iskaashan ayaa deegaano markaasi waxa ay kala wareegeen al-shabaab oo markaa ka tirsan gobolka galgaduud deegaano dhowr ah oo faahfaahino kala duwan ay ka soo baxayaan haddaba waa kuwa deegaanadaasi markaasi lala wareegay ilaa haddana la xaqiijiyey dhaqdhaqaaqyada caawa ka socda gobolka galgaduud deegaano kale oo ka tirsan barnaamijka wareegkan kagu soo gubi doona qodobada kale waxaa qaybkaa saaxiibyaal caawa aad maqli doontaan maleeshiyaad ayaa markaasi la wareegay garoonka diyaaradaha magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud halkaas oo markaa ay xireen maanta ilaa iminkan lasoo sheegay in maleeshiyaasi u carisaa kadib markii ay ka caroodeen inaysan saamigoodi laga siin golaha deegaanka ee degmadaasi warar arrintaas ku saabsan ayaa soo kala maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka ah saaxiibyaal taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odaad yuusuf raage ayaa xerada ciidanka kumaandooska danab ee beridoogel waxa uu tabar ugu furay askar cusub oo markaas ku biiraysa ciidanka xoogga dalka soomaaliya hadal uu jeediyey ayaa idiin soo gudbi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona oo caawa aad degsan doontaan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdullahi den ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan siyaasadda siyaasadda ku dhisan iskuhaysiga ee markaasi isbahaysiyada waddanka ka jira waxaan idiin soo gubi doonaa saaxiib al xisbiyada waddanka qaarkood oo talada haya ayuu duray hadalkiisa uu ka jeeday magaalada nairobi munaasabadu kaga qayb galay ayaan soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qayb kaha saaxiib al warmurtida ayaa laga soo saaray ee shir muddo saddex maalmood ah muqdisho ugu socday ee madaxda maamul goboleedyada waa markaasi wasiirada arrimaha gudaha waana idiin soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya faarax abduqaadir ayaa waxa uu markaa sheegay in wasaaradda ama weeraradii dhowaan ka dhacay zoobe ay ahaayeen kuwa si toosa loo soo weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayna doonayaan al-shabaab ay doonayaan buhri in ay qalqalgeliyaan dadka shacabka ee waxbaranaya ee dhallinyarada iyo haweenka u badan iyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed buhri waan idiin soo gubi doonaa hadal uu jeedo waxaa kaloo maqli doontaan madaxweynaha wuxuu khudbad ka jeeday shirka isbeddelka cimilada adduunka ee dalka masar ka furmay qodobada muhiimka oo khudbadiisa uga hadlaya soo kala maqli doontaan barnaamijka cabdihaab cabduqaadar ayaa farsameyn ayaa saaxiibyaal kusoo dhawaada mar kale
waxaa laysu dagayaa laysu dabamarteeya
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooyey ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid dagaal woogi nacab yahay dolar qaata dul yahay shacabkuna dawlad yahay allama cid bay ka dadan tahay
hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan iyo nahawda kale barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaha dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horeeya ayaan gudadgelinaa waxaanu ku bilaabeynaa wararkii ugu dambeeyey ee galguduud ee naga soo gaaraya ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa maanta al-shabaab waxa ay ku dagaalameen deegaano hoostaga gobolkaasi galguduud ee si gaar ah deegaan u dhow baa layidhi waxbo oo markaas hoostaga degmada ceelbuur ee gobolkaasi galguduud ciidankan oo maanta ka duulay aagga degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa ee galabta casarniqii gudaha markaas u galay ay deegaano ka tirsan gobolkaasi galgaduud oo hoostaga ee deegaanka loogu magacaabo waxbo waxaana ay ciidamadu saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ay sheegeen in markaas ay ku dhow yihiin inay la wareegaan ee deegaanka loogu magacaabo waxbo inkastoo saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu baahayey wararka sheegaya in deegaankaasi ay ee ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ay si toosa ula wareegeen inkastoo wararkaasi aan si toosa ay saraakiishu iyo lamaha ammaanka iyo dowladda federaalkaba aysan xaqiijin hase yeeshee waxaa markaasi la xaqiijiyey dagaallo halkaa ka dhacay ee ciidamadu ay kula wareegeen deegaanka loogu magacaabo ceel gorof iyo sidoo kaleente deegaano kale oo ku dhow deegaanka loogu magacaabo waxbo halkaasuna aan sidaas ugu fogeen halkaasoo caawan laga soo sheegayo dhaqdhaqaaqo ciidamada dowladda kuwa deegaanka ay ka wadaan waxaa saacadihii lasoo dhaafay ee si weyn loo hadalhayay deegaankaasi waxba oo galguduud ka tirsan oo ciidamada ay la wareegay inkastoo wararkaasi ee dowladda federaalka soomaaliya war rasmi ah ka soo baxay iyo markaas aysan weli ku xaqiijin inkastoo ay sheegeen in ay ku dhow yihiin oo ay kaabi ku hayaan la wareegista deegaankaasi wararkii kusoo kordha barnaamijka intaan kugu jirna idinku kusoo gubi doonaa dhinaca kale haddii aan eegan saaxiibayaal caabud waaqi ayaan aadeynahay waxaa laga soo sheegay in maleeshiyaad careysan ay la wareegeen ama ay xireen garoonka diyaaradahaasi maadaama halkaasi ay ka waayeen saamin qaybsiga ay ku lahayeen golaha deegaanka oo dhowaan markaasi lagu kala baxay wararka laga helayo gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegay in maanta maleeshiyaad beeleed ay la wareegeen gacankuheynta garoonka diyaaradaha degmada caabud waaq ee waqooyiga gobolkaasi maleeshiyaadkan oo wata hub iyo gaadiid dagaal ayaa gudaha u galay garoonka waxayna joojiyeen shaqadii ka socotay halkaas oo markaa duulmaadadii garoonkana hakad u galay wararkii intaa uu kusii daraya in maleeshiyada garoonka ay qabsadeen ay kasoo horjeedaan habka loo qeybiyey xubnaha golaha deegaanka degmada cabudwaaq oo haatanba qaarkood la soo doortay waxaana maleeshiyaadka ay ku doodeen in aan weli la siin saamigii ay lahaayeen sidoo kale wararka ayaa intaas kusii daraya in maleeshiyaadka ay markaasi ay dib u soo celiyeen diyaarad siday mas-uuliyiin iyo sidoo kale odayaal kusii jeeday degmada cabudwaaq ee gobolkaasi galguduud waxaana haatan xaaladdu ay tahay mid markaasi dhaqdhaqaaqada aada loogu dareemayo maamulka ayaana weli faahfaahinno iyo war ka soo saarin maleeshiyaadka deegaankaasi ee la wareegay ee garoonka diyaaradaha oo markaa gabi ahaanba xiray in wax socda iyo dulmaad aysan jirin sabab la xiriira in halkaasi ay cabasho ay ka qabaan way barnaamijka degeystaysaan dhinaca kan haddii aan eegno taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal odua yuusuf raage ayaa xerada ciidanka kumaandooska danab ee berdugle gobolka shabeellaha oo subax uu tababar ugu furay askar cusub oo markaas ku biiraysa ciidanka xooga dalka soomaaliya kuwaas oo halkaa lagu tababari doono islamarkaana ku biiraya ciidanka xooga dalka jenaraal odua yuusuf raage ayaana ciidamadan waxa uu markaasi ugu baaqay in markaasi waajibaadkooda ay gutaan oo markaasi ay noqdaan kuwa dalka dadka si daacad loogu adeegay
runtii saakay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkaan imaado oo aan ka soo qayb galno furitaanka ee tababarkan ee intigay oo aan isleeyahay runtii waxay wax ka bedeli doontaa ama wax ku kordhi doontaa ee dabcan bedel uma baahnila waxay wax ku kordhi doontaa ee tayada iyo tirada ee ciidamada ee xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa runtii dhammaantiin inta halkaa fadhisa inaan idinkugu hambaliyeeyo inay idiin suurta gashay dhammaan gobollada dalka in la aado ayadoo ujeeddadu tahay in dad muwaadiniina dhallinyaro ah rag iyo dumar isugu jira mutadawiciina u adeega dalkooda iyo dadkooda una bixiya dhididkooda iyo dhiiggooda iyadoo la xulaayo in aad noqotaan maanta intiinaan inta fadhisa xubnihii ku soo guulaystay oo ay u suurta gashay albaabkii koowaad ee ay ka geli lahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab inaad adinka noqotaan aad baan idinku hambalyeeya qofka biniaadiga ah waxa ugu qiimaha badan ee uu bixiyo waa naftiisa iyo diidkiisa waa ku baxsantihiin marka si aad u difaacdaan sharafka iyo iyo iyo karaamada dadka soomaaliyeed si aad u ilaalisaan qarannimada iyo kala dambaynta iyo qaanuunka qaranka soomaaliyeed inaad go'aansataan inaad ku soo biirtaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka dalab inaad ku soo biirtaan runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay idinkagala mahad celinayna waxaad la socotaan guud ahaan gobollada dalka ayaad ka timideen waxaad la socotaan mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ururada argagixisada ah xagjirka oo ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed oo ay bannaysteen naftooda iyo maalkooda sharafkooda iyo cisigooda marka inaad taas aad muxuu aha ii sheege ka hor tagtaan qaybna ka noqotaan la dagaalankooda looga xuraynaayo dhammaan geyiga soomaaliyeed iyo geeskan aan ku naallaba aad iyo aad ayay u leedahay muhiimad gaar ah waxaana isleeyahay runtii waa go'aankii ugu wanaagsanaa ee qof biniaadmiho u qaada lahay go'aanka aad qaadateen halkan sida macallimiintu hore u sheegeenba ma tihidiin inta kii ugu horreeye kii labaad kii saddexaad kii sideedaadaa tihiin ee halkan ka baxaya ee ciidanka danab runtii waxaad la socotaan saaxiibadii idinka horreeye halkan ka baxay ee cadowga ee casharada ay ugu dhigayaan qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah adinkana dabcan kuwaas ayaad ku biiri doontaan waxaadna ka sii wadi doontaan meesha ay hadda geeyeen oo ay hadda taagan tahay iyo meesha ay geyi doonaan intaad hadda halkan ku sugan tihiin ayaad ka sii wadi doontaan dhammaanteen aan kasii wada wadi doonaa idanka ilaahay waxaan rabaa marka inaan arrin yaroo dardaarana idin siiyo waxaad maanta haysataan fursad aadan beri beri heli doonina maanta waxaad haysataa jaanisaad wax ku barato waxaad ku jirtaa dugsigii tababarka ayaad maanta ku jirtaa waxaa ku hor taagan macallimiintii qaybahooda kala duwnaa oo xirfadihii ciidanka ay ku dhammaystiran yihiin waxaad haysataa marka waktiga maanta iyo inuusan ku dhaafin waxaad u baahantaha maanta inay furnaadaan dhegahaagu inay furnaato maskaxdaadu inay furnaadaan indhahaagu dhammaan waxa halkan lagugu baraayana ay noqdaan wax aan ku dhaafin ee aad ku qaadato qalbiga iyo maskaxda si berrito aad ugu falgasho halkan waxay u baahantaha sida macallimiintu u sheegeen dishibiliin waxay u baahan tahay ishaaraadka iyo calaamadaha lagu siinaya inaad raacdo kanaadan leexan waxay u baahan tahay runtii akhlaaq dheeriya iyo awood dheeriya iyo dulqaad dheeriya iyo adadkaysi dheeriya inaad muujiso si yoolkaaga aad u gaarto oo aad uga dhabayso ka mid noqoshada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab maanta inaad halkan fadhiso micnaheedu ma ahan danab inaad ka mid tahay waxaad u fadhisaa inaad ka mid noqoto waxaadna uga mid noqon kartaa dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay dugsigan tababarka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin macallimiinta wax ku baraya inaad raacdo ayaad uga mid noqon kartaa markaas hadda furihiiad haysataa gurigi ma aadan gelin banaanki iridkiisa taaganta inaad furato marka hadday ku hor taalla adiga haddii marka aad ku faylgarowdo oo aad furo weyso micnaheeda meeshaad yaad ku laabanaysaa taasna waxay kugu suurtagelaysaa waxa halkan looga baahan yahay iyo nidaamka halkan looga baahan yahay iyo macallimiintu waxa ay kuu sheegayaan inaad qaadato oo ay maskaxdaada galaan annaga ilaahay aan kuu baryaynaa inaad ugu faylgaroon waxaad halkan u timi laakiin inaad ka dhabayso adiga ayay kuu taallaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan runtii u mahad celinayaa hooyoyshkii iyo aabbayaashii idin dhalay oo runtii ayagana go'aansaday inay wakhti idinku soo bixiyaan idin barbaariyaan wakhtigan idin soo gaarsiiyaan haddana maanta ay idin yidhaahiin ayagoo idin ducaynaya si aad u badbaadisaan nafaf badan iyo sharafka iyo karaamada muwaadiniinta oo hooyooyinkiin iyo aabbayaashiin ay ka mid yihiin ku biira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo idinsoo diraan si aad dalkiina iyo dadkiina u xuraysaan aad iyo aadan runtii ayagan ugu mahad celinayna waxaan idin rajaynaa insha allahu tacaala iyadoo halkan wixii aad u timideen aad qaadateen maskaxdiinnuna ay ka duwan tahay meesha aad sida ay maanta tahay meesha aad maanta joogtaan meel ka horraysan aad joogtaan inaan halkan isugu soo noqon doono dhammaanteen anagoo nabada insha allahu tacaala ciidanku wuxuu leeyahay mahmah meeshaad doontaba tag waxa waaye waxaa la yidhaahdaa dhididkaaga maalinta nabadda wuxuu badbaadiyaa dhiiggaaga maalinta dagaalka taas micnaheedu waxa waaye maanta dadaalka aad bixiso ayaad berri la tegi doontaa goobaha dagaalka
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu barnaamijyahan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark fiinland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawo taako maka almukarama iyo aeroboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo marinay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankii wuxuu rabaa
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersayn dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye halaylee magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u siidho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanaysa xarlahay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta
qabii hore ee barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadee hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barrena wuxuu uu markaas uu ku sugan yahay magaalada jabuuti waddankaasi jabuuti waxa uu galabta kulan kula qaatay guriga ummadda ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda waddankaasi jabuuti abdulqaadir kaamil maxamed dhinacyada ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dowladood iyo iska markaasi labada shacab wasaaraha ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta diran ay waddanka jabuuti madaxdooda u sameeyeen iyo wafdigiisa laba afhayeenka xukuumadda wasaaraha soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa marka hore faahfaahinaya ujeedka safarka ra-isul wasaaraha ee waddankaasi kulmada maanta uu la qaatay madaxda waddanka jabuuti waxaa xiigi doonaa ra-isul wasaaraha oo soo dhoweynta isna ka mahad celinaya
bismillahi raxmaan iraxiim ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada tan jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda jabuuti oo si diiran uu ugu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti cabdiqaadir kaamil maxamed iyo xubno ka tirsan dowladda jabuuti kadib soo dhoweynta waxaa labada ra-iisul wasaare ay kulan ku qaateen guriga ummadda ee caasimadda jabuuti halkaasi oo ugu horrayn ra-iisul wasaaraha jabuuti uu ku soo dhoweeyey mudane xamse iyo wafdigiisa waddanka jabuuti oo uu ku tilmaamay inay tahay waddankoodii labaad islamarkaana uu sheegay in boqoshadiisa ay tahay mid sii xoojinaysa xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada waddan ra-iisul wasaaraha jabuuti mudane cabdiqaadir kaamil waxa uu sheegay in jamhuuriyadda jabuuti sidii caadada u ahaydba ay mar walba soomaaliya la garab taagan tahay taakulo dhinac walba ah xagga amniga iyo dhaqaalahaba waxaana uu sheegay in soomaaliya mar walba ay ka gacan siinayaan dagaalka ay kula jiraan kooxda khawaarijta ah ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo isna kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu ka mahad celinayo soo dhoweynta diirane loo sameeyo oo uu ku tilmaamay inay tahay mid ay ka muuqatay walaaltinimo waxaana uu sheegay in jamhuuriyadda jabuuti ay tahay meeshii lagu abuuray jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya sanadkii labadii kun shirkii nabadaynta ee soomaaliya ee carta oo uu sheegay ilaa markaasi in soomaaliya ay jabuuti la garab taagnayd hiil iyo hooba iyadoo ciidamada hiil walaal ay ka joogaan soomaaliya kuwaasi oo nabadda iyo amniga soomaaliya qayb ka ah islamarkaana waxa uu tusaale u soo qaatay ra-iisul wasaaraha dhakhaatiirtii reer jabuuti ee toddobaadkii hore yimid waddanka si ay gacan u siiyaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaawacmay qaraxyadii khawaarijtu ay ka geysteen magaalada muqdisho bishii hore dhammaadkeeda ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in booqashadiisa ay sii xoojinayso xiriirka dhinacyada dhaqaalaha amniga siyaasadda ee u dhexeeya labada waddan ee walaalaha ah ee jabuuti iyo soomaaliya waxaan rabaa inaan runtii ka mahad celiyo soo dhoweynta runtii aadka u sarraysa iyo marxabaynta iyo ahalnimada qalbiga aad nagu soo dhowayseen aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin Ah, waxaan ka mahad celinaynaa runtii soo dhowayntaas annagoo rumaysan in ay noqonayso mid sii xoojisa ah, cilaaqaadka dhinac kasta leh ee nagala dhexeeya shacabka iyo dowladda aan walaalaha nahay ee reer jibuuti hadday noqoto dhinaca amniga hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha haddii ay noqoto dhinaca eh, socialka iyo cultureka iyo arrimaha bulshada intaba waxaan rajaynaynaa insha allah in ay eh, kor u qaaddo ee booqashadana iyadoo sii jirtay markii horeba inay sii xoojiso booqashadani waxay ka askumatay eh, sida uu prime ministerku sheegay walaalkay safarkii ama eh, is-araggii aan isku aragnay ah, tunis markaas oo uu eh, prime ministerku nagu marti qaaday inaan nimaadno dalkanagii labaad iyo jabuuti maanta in ilaahayna keenay waa ku faraxsannahay runtii eh, dee jabuuti waa meeshii lagu abuuray jamhuuriyadda saddexaad ee soomaaliya laga soo bilaabo carta xilligaas ilaa maalinka maantaana hiil iyo hooba la garab taagnayd si ay dowladdaasi ku hirgeli lahayd ee ay cagaheeda ugu istaagi lahayd waxaad runtii dhinac kasta ayaad ku garab istaagteen hadday noqoto dhinaca amniga hiil walaal baa joogaad ogtihiin dhinaca siyaasadda oo mar walba taageeradeedu ay daba taagan tahay iyo dhinaca kaalmooyinka kale ee faraha badan oo ay ugu dambaysay midaan rabo inaan aad uga mahad celiyo runtii musiibadii ugu dambaysay ee ka dhacday sida aad usoo gurmateen iyo hiil walaalnimadii oo haddana foom kale ku yimid aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waan idinka mahad celinaynaa runtii Ee, gurmadkaas oo ilaa hadda ee, shaqaynaya oo dhakhaatiirtii iyo dawadii iyo intaba walaalahood ay la garab joogaan oo la dhex joogaan Ee, aad iyo aad baad mar kale ayaan idinka mahad celinaynaa hawshaas iskaashigeenna insha allah wuu xoogaysanayaa ee, midka amniga ee, midka dhaqaalaha iyo midka aad hadda ka hadashay mudane prime minister oo ah arrimaha hadda taagan ee drodska iyo environmentiga hadda dhibaatada climate change-ka iyo dhibaatada adduunka ka- ka jirta waa ognahay labadii madaxweyneba waxay joogaan sharmasheekh ee hawsha ay u joogaanna caalamkuna u joogana waa hawshaas waxaan rajaynayaa innaga oo dhulkeennu uu runtii isku mid yahay oo aada isugu eg ee, inaynu ka wada howlgeli doonno sidii aan uga hortegi lahayn ee, in climate change-kaasi uu saamayn tuu hadda inagu sameeyey ka badan inagu sameeyo iyo sidaan resilience u abuuri lahayn iyo in laga soo kabto waxaa maanta yimid ideed ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda dimuqraadiyaedda soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta ugu horeyso oo ku- booqasho rasmiga ku yimiday oona joogi doono dhowr cisho dalka jabuuti ahna yidhina imika waxaan soo booqan doonaa gobolka carta ee laga yegleelay dowladda soomaaliya ee maanta jilbaheyga ku joogsatay iyo lugaheyga ku joogta maanta halkii laga yegleelay buu yidhi ayaan tegi doonaa ilaa bilaa inaad geysiin aan soo buuqdo oon ku soo duco yidhi marka anaguna waxaan leenahay haddaan anu ahay weliba gudooy maxay ahayd een, xildhibaan ka soo jeeda gobolka carta si wanaagsan baan ugu farxnay imaantigiisa aad baan ugu faraxsannahay wuxuu yimid dida waa dalkiisii labaad dal kaloo shisheeyaa mootiin waa nin ka soo baxay aqalkiisii oo daaradiisii jooga un weeyaan baan ila tahay wuxuuna wax weeyaan maanta oo soomaaliya ay ka socdaan een, sidii loola dagaaltamaya khawaashirta ay ugu hor ay- ay ay ku burburinayaan dowladda soomaaliya waxaan ugu ducaynayna ilaahay nabad ku soo cesho ay ku guulaystaan dadka dadka dhibay ee muslimka sheeganaya ee dadka walaalaha yeelaynaya ee cidba ka naxayn ee diintiina waxaan ka faafiyey waxaan ugu mahadnaqaynaa dowladda ku dhawaaqday inay burburisay baabiiso ilaahay baan u baryaynaa inuu ilaahay la qabto waddankaana nabad iyo barwaaqo oo isku taago waxaa kaloo halkan mudan inaan ka salaano madaxweyne alxaaji ismaaciil cumar giille oo ah ninka u xidhay dhixidhka si ay soomaaliya iskugu taagahayd sideedii waan garab joognaa soomaaliya see u noqon lahay dowlad rasmiya oo iska celisa cadowgeygii wixii ka hor yimaadaba iska celisa ayaan u garab joognaa imankana ciidanka ilaahay maanta waa gebagabihii waxaa noo ifaaya inay soomaaliya nabad ee haddii toole ay ku soo gebagabaysmayso
madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi denina waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi waxauu ka dhawaaqay tallaabo lama filaan ah oo ku aagan xaaladda dalka gaar ahaan siyaasadaha ku dhisan iskaxoysiga deni oo khudbad ka jeediyay kulan ka dhacay magaaladaasi nairobi ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga fogaado ama laga shaqeeyo horumarinta dowladnimada oo heerar kala duwan markaas soo martay madaxweynaha puntland ayaa carabka ku adkeeyey inay habboon tahay in laga gudbo siyaasadda ku dhisan kooxeysiga isaga oo markaa tusaale usoo qaatay kooxda iminka talada hayse oo haatanba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk xisbigu hogaaminaya waxaa kaloo uu sheegay in muhiim ay tahay in arrimahaas wada laga gudbo oo dadka ay u fahmaan dowladnimada doorashooyin markaasi xor ahna dadka ay u dareeraan sidoo kale wuxuu intaas kusi daray inuu isagu si gaara ugu shaqayn doono sidii loogu gudbi lahaa arrimahaas islamarkaana uu dhaqangalkeedana ka bilaabi doono deegaanada uu madaxda ka yahay ee puntland
rajeynayaa inta halka fadhida hadda si guud baan u hadlaaya hadda de ururka kaah baan u hadlaayaaye waxaa la rabaa inaad maaragta farraysan baan dee dimuqraadiyaddu waa saas soo maaha waagii hore odayaasha meelo kale wax laga keenkeeni jira laakiin hadda wan maan ma fud dadka la lama gaalgaaro marka ganacsatada waxaan rabaa ee wakiilana waa halka waa ku leenahay fundraisan aan doorashada uga qayb galnana waa inaga rabnaa waxaan rabnaa hadda kabacdi sida kii xataa meesha uu kaa soo gala dhaqaalaha in la ogaadaan rabnaa adduunku saas u dhaqmaa soo maaha bahashaan hoose oo intaas meela ka timid aan la aqoono hadhow maaragtay ninkii madaxdaha qolal dhahays hadda waxaaba soo baxay milkiiliyaali waa ku maalgeliya mashaakil badanaa jira horeba looma shaqayn karo marka bahasha inaan furnaan rabnaa nin walba labadiisa doolar ku darsado oo hadhow girgirka qabsado haddaa hadda tobankaaga doolar iyo codkaaga ku darsatid yaa kaa xiga hadhow ma nin baa ku dhihi kara anaa kaa xiga yaa bahashaasaa la rabaa waxaa la rabaa hadda tii uu guddoomiyaha ka sheekeynaya dam jadiid iyo dam fulaan iyo meesha inay ka baxaanaa la rabaa dowladnimada dadkaan rabnaa inaan ku celinno runtii dowladda puntland iyo galmudug shaqo badan baa laga qabtay maanta waxaan ku faraxsanahay ilaa kowda habeennimo labada habeennimo in magaalada gaalkacyo labada dhinac laysaga socdo isbeddel weyn ku dhacay galmudug oo xataa weliba xoogaa dib isu dhigi jirta hadda dabaqyada hadda xaggaa u badan ilaa waa ka ilbaxsan yihiin meelaha qaybtooda dhinacyay uga fiican yihiin dadku waa kala fiican yahay makhaayadaha iyo xaggaa ku fiican xaggaa la aadaa shaqooyinka waa lagu kala fiicaya ceebna maaha in la tartabaa la rabaa raggaan xagga jira waxyaabo badan oo laga fiicayaa jirta inaan qarno way nidaamka isteedyada hadda jiray hormuud u ahayd nidaamka federaalka ay gacan ka soo geysatay isteedyada wada dhismay gacan ku lahayd maantana waxay rabtaa inay hormuud ugu noqoto inay nidaamka qof iyo cod iyadu ay hadda ay tijaabisay inay dhammaystirto nidaamka siyaasigana uu noqdo sida midka universalka ee caalamku ee axsaabta badan ay ku tartamayso oo aysan noqon nin baa yimid nin baa tegey siyaasadda markay xisbiya noqoto eh, mucaaradka saxda markaa soo baxaya oo sharciga ah hadda waxaa socdo waa iska waa iska nixtooxsi aan macno badan lahayn oo waxaad arkaysaa maanta waa kula joogaa birri haddana waa kaa soo horjeedaa waxaa macno yeelan mayso laakiin haddii axsaab la yaqaano dee xisbiga mowqifkiisa iyo mo- iyo maaragtay mabaadidiisa way qorantao waa la arkayaa kamana leexleexan doona haddii ilaahay idmo. dardaarankay ugu dambeeya waxa weeye dhallinyarada gabdhaha iyo wiilasha runtii eed ma leh maxaa yeelay madaxdii ka horraysaa waddo khaldan mar walba u jeexda inay iyaga ku daydaanna waa shay dabiiciya dabcan isbeddelku waxaa la rabaa inay siyaasiyiinta iyo madaxda iyo hoggaanka uu ka yimaado taasaa asal ah laakiin mararka qaarkood haddii hoggaanka uu garan waayo waxaa la rabaa in cidda markaa la xukumayo ama bulshada waa saas adduunku waxa ka dhaca bulshada isbeddelku ka yimaadaa marka soddon sano in odayaal iyo dad kooban oo siyaasiyiina oo danahooda ilaashanayo oo qabaa'ila laga warsugo oo maalintuu rabana uu danihiisa kugu gaarana wax kale ga- ka shaqeeyo runtii waxaa la rabaa cidda victimka u ah ama u u dhibaataysan waa dhallinyaradeenna iyo ubaxeenna soo koraya mustaqbalkeenna siyaasiga runtii anigu waxaan rajaynayaa oo aan hadda u taagnahay nidaamka siyaasiga ee soomaaliya inaan wax ka bedelo intii hadda aan xil ka hayay ama sh- aan ku jirana waxaan ku dadaalay waxyaabo aan horay dadku ugu fakeri jirin inaan puntland tuso inay dadku ku fekeraan soomaaliya saad ogtihiin lixdan sano ay xor tahay weli mashruucyada kaabayaasha la yidhaahda ama jidadka ama dekada oo dowlad soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed ay wax ka qabteen weligeed ma dhicin puntland hadda ugu horraysa dekeda garaacadaa la dhisay waa maalgelin soomaaliyeed ajnabi kuma jiro hal jid waxaa laga dhaxlay dowladdii hore jidkaa boosaaso inta aan ku leenahay soomaaliya oo dhan isku xidhi jiray ilaa xamar ilaa kismaayo inta dhaqnayd waxay ahayd inta boosaaso iyo iyo gaalkacyo udhexaysa weliba inta boosaasiya garoowa oo kii talyaaniga oo damaha roonaa kii shiinaysku konton sano kor u dhaafay oo baaba buu ahaa laga soo bilaabo boosaaso ilaa iyo gaalkacyo jidkaas socda oo ilaa hadda lacagta ku baxday kor u dhaaftay dhowr iyo labaatan milyan mujtamaca dowliga in yaroo kooban oo lix milyan uu ku leeyahay inta kaleeto dowladda puntland canshuurtii laga qaadaa lagu dhisay qaybna dhisan tahay qaybna socotaa qorsheheeda socda dekadda waad ogtihiin oo dowladda iyo shacabkeeda baa isugu tego oo dhisantay intaa markii la abuuray puntland waxaa isha ku soo eegaya in dad wax qabsanaayo in wax lala qabto u baahan laakiin ogaada hay-adaha iyo dowladuhu waxay baxshaan waa waxyaabo kooban waxa annaga u baahannahay waxa weeye foreign direct investment waxa la yidhahda, ganacsato inay soo gasho ganacsatadu ma imaanaysa haddaysan rule of law arag nidaam dawli ah oo saxa waxa naga hortaagan waa qof iyo cod inaan galno maxaa yeelay waxaa la rabaa nidaam laysku hallayn karo oo lala xisaabtami karaa la rabaa waxaan rajaynayaa dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeed oo mashruucaas inay gacan ka geystaan cidda diidan oo u malaynaysa cidda diidan cidda diidan oo u malaynaysa cidda diidan oo u malaynaysa inuu nidaamkan hadda aan ku soconnay weligiis daa'in ahaanayo wuxuu ka hor imaanayaa shuruucda iyo qawaaniinta dowladnimo ee aan leenahay puntland maalintii la aasaasay ayaa waxaa lagu qoray saddex sano gudahood nidaamka xisbiyada badan in lagu sameeyo amnigu soomaaliya keliya ma leh madaxda kenya ee, runtii aan uga mahad celinayo markii aan garaacad aan furaynay waxay ahayd garaacad deked ku soo oror- kororday geeska afrika oo weliba nooceedu aan hore loo arag sida hadda uu halka sheegay waxaa ka soo qayb galay madaxda kenya madaxda etoobiya ee, wasiirka aadan ducaale iyo wafdi u wataa runtii noo yimid oon uga mahad celinayna safarka ayla yimaadeen intii hadda aan joogay madaxda kenya oo aan la kulmay waxa naga dhexeeya geeska afrika dhaqaalaheenna iyo nolosheenna iyo amnigeenna waa isku xirnayn marka in laga wada shaqeeyaa la rabaa inay qolo nabad ahaato qolona colaad ku jirto oo derisna ay yihiin suuragal maaha waa laisgaaraya marka waxaan rabnaa nabaddaas iyo wanaaggaas in guud ahaan dowladaha hadda geeska africa oo isku eh, taxan oo weliba dadka soomaaliyeed baa xuduudaha la wadaaga soomaali baa degan marka mas-uuliyad gaarana saaran xuduudda ethoobiya soomaali baa degan xuduudda kenya iyo somaliland soomaali baa degan mushkiladuna waa soomaali cidda wax ka qaban karta waa soomaali geeska africa marka nabadeeda annagaa noolaga fadhiya waan rajaynayaa inaan ka wada shaqayno si guud isagoo nin walba mas-uuliyadda uu haya gudanaya waxaan idiin rajaynayaa horumar deganaansho isbeddelka halka ka dhacayda runtii wuxuu muujiyey afrika qaangaar inay tahay iyo kenya waad ogtihiin oo doorashooyinku waa laga baqaa soomaali keliya kama baqin hadda puntland markii doorasho la maqlo dad qaylqaylinaya waa maqashaa bahashu cabsi bay iska leedahay halkaba waa laga qaylin jiray waa laga baqi jiray laakiin hadda tii waagi dhawood dhacday rule of lawga waad aragteenoo shacabka kenya waxay muujiyeen ilbaxnimo danahooday garteen nin walba qofku rabiy u axdeeyey waxyaabaha cajiibka oo tiknolojiyadu keenta waxa weeye anigoo garow joogaa waxaan la soconayay countinka codkii dhacaba yaa linkii baa ku xirnaa soo maaha waa la arkaayay midda hadda puntland aan ka ridayno maxaaba layaaba hadda tii saddexda degmood ka dhacday ururka aniga aan madaxda ka ahaa laba degmo oo ka mida waa laiga guulaysta diyaar waanu ku qanacsana waxa aan raadinaya maaha in annaga wax halno anigii ururkayga waxaan raadinaya waxa weye in system hirgalo marka dadka systemka ka baqayana waa shay dabiiciya oo dee meel walbaa soo maray maalinba meel bay joogtaa laakiin dadka reer puntland waxaa lagu yaqaana inay mar walba wax ku dhiiradaan waxaan dadka aqoon hadda awal soomaalidaan dhihi jirnay hormuuda u nahay maalintii dhawood markii la yidhi deked baa dad dhisteen dadkii dhanaaba yaabeen hadda waa kane dowlad hadda afrika ku taalla oo deked iyadu ay dhisatay ma jirtaa ma jirto deked kasta had- waxa weeye investment iyo loon iyo weliba ga- loon uma badna xataa garaan baa loogu sameeya dowladaha u sameeya dad iyagu wax dhisanaya dee haddii soddon sano aan dalka adduun ka maqnin oo dowladana maalgelinaa weyne ma fadhinaynaa marka marka baahidu iyadaa keenta ee fakarka iyo horumarka haddaaban taa garanayno inaan dowlad kala damayn leh dhisanno oo nidaam ku fadhida waxba nooma noqonaysa haddii ilaahaymo waan rajaynayaa arrimahaas inaan ka wada shaqayno waxaan rajaynayaa inta halka fadhida hadda si guud baan u hadlaya hadda de ururka kaah baan u hadlayaye waxaa la rabaa inaad maaragta farraysan baan dee dimuqraadiyaddu waa saas soo maaha waagii hore odayaasha meelo kale wax laga keenkeeni jira laakiin hadda wan maan mafo dadka la xurumo gaalgaaro marka ganacsatada waxaa rabaa ee wakiilana waa halka waa ku leenahay fundraisan aan doorashada uga qayb galnana waa inaga rabnaa waxaan rabnaa hadda kabacdi sida kii xataa meesha uu kaa soo gala dhaqaalaha in la ogaadaan rabnaa adduunku saas u dhaqmaa soo maa bahashaan hoose oo intaas meela ka timid aan la aqoono hadhow maaragtay ninkii madaxdaha qolal dhahays hadda waxaaba soo baxay milkiiliyaali waa ku maalgeliya mashaakil badanaa jira horeba looma shaqayn karo marka bahasha inaan furnaan rabnaa oo nin walba labadiisa doolar ku darsado oo hadhow girgirka qabsado haddaa hadda tobankaaga doolar iyo codkaaga ku darsatid yaa kaa xiga hadhow ma nin baa ku dhihi kara anaa kaa xiga yaa bahashaasaa la rabaa waxaa la rabaa hadda tii uu guddoomiyaha ka sheekeynaya dam jadiid iyo dam fulaan iyo meesha inay ka baxaanaa la rabaa dowladnimada dadkaan rabnaa inaan ku celinno anaana hormuud aho taas bilaabaya haddii ilaahaymo waana arki doontaan haddii ilaahaymo waxna waa ka aragteen dabcan isbedelada hadda puntland ka dhacay waxay u yihiin rasiid isbedelada soomaaliya ka dhacay arrinta oo hadda mudug iyo gobolka mudug dabcan eh, in laba state ay hal magaalo ku yaalaan daceeb maaha moogtahay laba dal baaba hal magaalo ku yaalla adduunka soo baa hal magaalo ku yaalla oo jidku kala baraa stateku laba state inay noqdaan laakiin laba state oo colaad la isugu dhigay oo aanan dabka kala qaadan karin runtii sax maahay runtii wax- dowladda puntland iyo galmudug shaqo badan baa laga qabtay maanta waxaan ku faraxsanahay ilaa kowda habeennimo labada habeennimo in magaalada gaalkacyo labada dhinac laysaga socdo isbeddel weyn ku dhacay galmudug oo xataa weliba xoogaa eh, dib isu dhigi jirta hadda dabaqyada hadda xaggaa u badan ilaa waa ka ilbaxsan yihiin meelaha qaybtooda dhinacyay uga fiican yihiin dadku waa kala fiican yahay makhaayadaha iyo xaggaa ku fiican xaggaa la aadaa shaqooyinka waa lagu kala fiicaya ceebna maaha in la tartamaa la rabaa raggaan xagga jira waxyaabo badanoo dhan laga fiicaya jirta inaan qarno way marka waa waa la isweydaarsanaya midba midka wuxuu ku fiicayo ka kale u gudbinaya marka waxaan rajaynayaa in wax la isku darsado dekeda hadda garacad soomaalina ma aha keliya ilaa etoobiya waad ogtihiin oo maalinta dhoweedna waxaa la dhagax dhigay jidka isku xidhi doonaa ee garacad gaalkacyo galdogob oo geli doona haddii ilaaha idmo ethoobiya madaxweynihii dowlad degaanka soomaalida mustaf xaggan waa nagu soo boqday haddana caawan waa isla joognay runtii shaqo fiican baa ka socota oo aan rajaynayno inuu isbeddel ka dhaco dowladda kenya waxaan rajaynaynaa wax badan oo ganacsiya inayna dhex maraan isbedelkan cusub oo hadda yimidna soomaalida inuu khayr badan u noqon doonaan rajaynaya maxaa yeelay dee bannaantaag weligan ahaan mayno soomaalidu dhaqanna duruufihii kala duwanaa aan ka barannay baa iska jira laakiin ilbaxnimada ummadaha kale inaan wax kaga dayanaa un baahannahay si aan horumar u gaarno dalkii soomaaliyeed iyo geeska afrikaba soomaalidu sugayaa ilaahay ha naga dhigo kuwii mas-uuliyaddooda ka soo baxa waajibkooda guta danahooda garta idinkana waxaan idiin rajaynayaa horumar iyo dhaqaale iyo deganaansho iyo isku duubnaan wadajir ah wadajir baa wax lagu qabsan karaa kala qoqob iyo kala qaybsanaan iyo qabyaalad wax ma tari doonto aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
habiyey gabagaba barnaamijka wareega ayaan isa soo kanay saxbal wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya faarax cabduqaadir ayaa waxa uu sheegay in weerarkii sagaalaaatankii oktoobar ka dhaca sugooska soobe lagu soo qaaday wasaaradda waxbarashada waxa uuna al-shabaab ku eedeeyey in ay doonayaan inay niijibiyaan ardaydeena soomaaliyeed buu yidhi wasiirka sidoo kale waxa uu tilmaamay inaysan taas ay ku niijibeen islamarkaana ay wasaaradda waxbarashada ay sii dirdirgelin doonto howlaha muhiimka ee ardayda iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyed u hayso wuxuuna markaasi sii adkeeyey ballantii ay ka qaadeen ardayda markaasi dhallinyarada ah waalidiintooda qaraxa isu geerooday in ay waxbarasho markaasi bilaasha wasaaradda ay siinayso
weerarkii la soo qaaday sagaaliyo labaatankii oktoobar waxaa lagu soo qaaday waxbarashada soomaaliyeed yacni inaanan iska indhatirin wax dhabta ah su-aashu marka waxay tahay maxaa loogu soo qaaday weerarkaas waxbarashada maxaa loogu soo qaaday ma aha wasiirka iyo hebel iyo qof iyo toona toona ma aha waxaa loogu soo qaaday waa dad garanaayo ahmiyadda ay leedahay waxbarashada inay tahay jidka looga bixi karo dhibaatada soomaaliyeed howsha ay isu xilqaanteen ee soddonka sano soo socotay waa midda badbaadisay inta hadda ka badbaadiy dalkan intii in la joojiya marka oo la kala diro oo laga hortago oo horey aanay u socon oo dadku ay niyad jabaan ayay argagixisadu weerarkaas u soo qaadeen waad maqlayseen mid khaarij- khawaarijta horjoogahooda ah wuxuu ku hadlayay maalin dhoweyd manaahij khalad baa lagu baraa iyo diintaa looga hortagaa iyo ee ilxaadkaa lagu wadaa iyo saliibiyiintaa loogu adeegaa iyo jaamacadaha aada haysaan magaalaa wax siisa dadkaa soomaaliyeed iyo dhididkiinna iyo rafaadkiinna iyo duruuftiinna adag iyo dugsiyada aada haysaana dadkiinna wax ku bartaan marka intaa yar qofka ka soo horjeeda ee ka hor yimaaday waxa uu danta uu leeyahay waad garan kartaan labo waxa aad dadka bartaan ma meel ay oga jirtaa jirto wax diinta ka soo horjeeda bugaagteenna manaahijteenna macallimiinteenna dhaqanka ardaydeenna iyo iyo iyo macallimiinteenna intaba waa dhaqan aad iyo aad u sarreeya oo muujinaya sida aan diinta islaamka ugu dhegannay ma jaamacadaheenna fisqi lagu sameeyaa ma diin aan islaamka ahaynaa lagu dhigaa ma jirtaa iskool ama arday aan maadada tarbiyada islaamka alla barin miyaa ku jiro buugaagteennana waa buugaag dad soomaaliyeed ay alifeen suuqa yaallaan wax la qarinaya ma aha wax meel nin mugdia uu kula jiro god ku yaalla afghanistaan ama god ku yaalla meel kale inta laga soo alifay dadka lagu baro sida madaxa dadka looga gooya iyo sida in ajir laga helay sida dadka dhiigooda loo dhuuqa iyo madaxooda kubad sida loogu cayaaray hilibkooda sida loo karsado kuwa manhajkaas raba dadka inay u dhigaan waxaanu u sheegaynaa inaanan ka yeelaynin inaanan ka yeelaynin waxa aan u dagaalamaynana oo aan dadka wax u baraynana waxaa waaye diinta islaamka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala xaniifka ee uu soo dejiyey inaan kor u qaadno wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد waxa ay idinla dagaalamayaan kuwa khawaarijta ee waxa ay idinla dagaalamayaan waa in aad diintii islaamka ahayd ee saxda ahayd aad faafinaysaan waay ka noqon mayno cabsan mayno ogolayn mayno yeelina mayno dadkeenna soomaaliyeedna meeshaas waa ka soo gudbeen annagu mutacaliim baan bannahay dadaan wax barnaa ee kuweennii aan fursaddu u helin tacliinta intaa qorigooda qaatay iska celiyey oo iska dhiciyey annagana fikirkeenna iyo maskaxdeenna iyo aqoonteenna iyo garaadka dadkeennaan rabnaa inaan kula dagaalamo oo aanan ogolaan dadkeenna in meel mugda ee lagu hayo meel mugda ee la geliyo waxaan maalmo dhow soo bandhigi doonnaa manhajka khawaarijta ay rabaan dadka inay u dhigaan iyo waxa ay rabaan dadka inay baraan iyo waxa ay rabaan dadka inay u sheegaan waxay rabaan dadka inay baraan waalidkood inuu gaal yahay dadka inay baraan waxa la yidhaha atawaxush the savage bahalnimada inay dadka baraan buug dhan baa la yidhahdaa saas oo ay soo saareen oo la yidhaahdo see loo baraa dadka bahalnimada waa inaad dhiigga dadka ku farxalataa waa inaad madaxa iyo kala goysaa qoorta waa inaad cabsoonin markaad aragto qof meyd ah waa inaadan nixin xataa haddii uu waalidkaa yahay xataa haddii uu aabbaha yahay xataa haddii uu walaalkaa yahay waa inaadan ka naxin markaa dadkaa walaalaheenna ee aan dhiiggeenna u shubaynay qofka u arkaayo inuu asaga jannada ku galaayo dadkaa masaajidka ka yimid iyo kuwa u sii socday iyo kuwa masaakiinta iyo kuwa agoonta korinayay qofka u arkaayo inuu ajir ku helaayo ama uu janno ku galaayo inuu meeshaas aadaayo waxaannu leenahay ilaahay hortiisa ayaa ballan noo ah meeshaasaan isugu imaanaynaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana kala bixinaayo xaqa ayaana kala bixinaayo mana aqbalayno marka aad iyo aad waxaan u rajaynayaa insha allah tacaala inaynu guulaysan doono arrinta ku saabsan gargaarka agoonta waa go'aan aynu wada gaarnay dhammaanteen waana garab istaagaynaa cid kastooo agoona maalin dhoweed markii guddiga oo aan aad ugu mahadcelinaya aan shaqada u diraya waxaan ku ihi sida caadiga ah agoonta dadka markii layihaha waxaa ku soo dhacda kuwa aabbahood uu dhintay bas waxaan ku dhahay kuwa waa hooyadood ay dhimatayna waa ku soo daraysaan aan ku dhahay mujtamaceenna qaar badan oo ka mid ah cidda keliya ee wax u kasabto ama u socoto ama xataa ka warhaysa ilmaha waxbarashadooda dugsiyada waad ka warhaysiine waa hooyada hooyada haddii la waayey marka macnaheedu waxaa weeye gurigii waa dumay reerkiina reerkiina waa dumay marka taas ilaahay baa abaal idinka siinayo ilaahayna waxa uu leeyahy waliyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim falyattaquu llaaha waliyaquuluu qowlan sadiidan markuu ka hadlayay in agoonta wanaag loo sameeyo wuxuu dhahay kuwa agoonta maalkooda cunaya ama dulminaya ama aanan dar yeelaynin ha ka cabsoodeeno haddii carruurtooda ay ka tagaan sida carruurtooda ay noqon lahayd marka ilmahaas aan u danqanayno ilmaheennii ayay la mid yihiin ilaahay ma qadarin maalintaas laakiin haddii aan annaguna bixi lahayn sidaan jeclaan lahayn ilmaheenna inay noqdaan inaynu kuwaa ka yeello ayaa ballan naga ah waxbarashada aada haysaan inaynu garab istaagi doono ma jirto waxa la yidhaha waxbarashadan dowladdaa iskale iyo tan dad kalaa iskale iyo waxyaa iskale waxbarashada waxbarasho soomaaliyeed waaye garab istaaggiinna waajib ayay nagu tahay haddii aynu nahay wasaaradda wax
mudahanaca barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka sac raadi hadalsane magaalada muqdisho akhyaartan dhegeysta waanaginta barnaamijka xiisinta kulmi doona siyaasi nabadgelyo